بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله فصل فأما إذا دخل الشرط في بعض الجمل المذكورة دون بعض لم يرجع الشرط إلا إلى المذكورة وذلك مثل قوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فشرط الحمل في الإنفاق دون السكنى فيرجع الشرط إلى الإنفاق ولا يرجع إلى السكنى waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa allumac fii usuuli lfiqhi gaar ahaan baab ku saabsanaa waxyaabaha wax lagu taqsiisiyo si gaara waxaan kusoo guda jirnay daliilkii mukhasiska ahaa oo mutasilka ahaa haddana si gaara waxaan kusii guda jirnay shardigii waaya meeshan wuxuu uga warramay wax ku saabsan jumlooyinka qaar ka mid ah iyo waxyaabaha soo hormaray wax ka mid ah haddii shardigu u laabto in shardiga inta u laabta keliya lagu ekeynaayo inta kalena aan shardiga loo celinayno oon shardiga uusa u dhahneen wuxuuna ku mithaaliyay aayadda qur-aanka askinuhunna min xaysu sakantum min wujdikum meesha ugu mithaalana waa xaggee gabdhaha haddii la furo almuallaqaat hadday rajiciyaad yihiin waxaa u sugnaaday assukna iyo wanafaqa hadday rajiciyaad yihiin maxaa yeelay waa xaasaskii nm xaasaskii la qabo oo kaley ka dhigan yihiin hadday baa-inaad yihiin uurna ay leeyihiinna waxaa u sugnaaday nafaqadooda iyo sugnada waa leeyihiin hadday uur leeyihiin waaya haddayse uur lahayn see la yeelaa waa baa-ina uurna male gabadhi mutallaqa baa-ina oon uur lahayn khilaafaa ka jira culamada qaar waxay leeyihiin laysa lahaa nafaqa walaa sugnaa naag la furay fadhuuma yaalla waa ha iska tagto laa nafaqata lahaa walaa sugnaa lahaa waana madhabka xanaabilada xadiidkii faaduma binti qaysna waa saasuu taageeraha inay u timid nabiga calayhi isalaatu wasalaam iyadoo dalaaqikii u dambeeyey la furay ee nabigu yihi calayhi isalaatu wasalaam laysa laki suknaa walaa nafaqa oo saxiixa ku jira waayahay madhabkaas cagsigiisuna waa madhabka xanafiyada madhabkaas madhabka xanaabilada soo maa cagsigiisuna madhabka xanafiyada iskana fiiriya waxa laga hadlaayo gabadha laga hadlaayo gabadhehe baa-inada mutalaqada ah baa-inada ah oon uur lahayn iska fiirsha oon uur lahayn madhabka xanafiyadu waa cagsiga madhabka xanaabilada oo ana lahaa sukna wa nafaqa wa madhabka shaaficiyada iyo xanaa nimanka la yidhaha maalikiyada a laakiin tafsiilinaya oo waxay leeyihiin lahaa asukna walaysa lahaa annafaqa lahaa asukna walaysa lahaa annafaqa kitaabka aan akrinayno oo lumaca ahna madhabka uu ku socdaa waa madhabkee waa madhabkii shaafici raxmatullaahi calayhi imaamka qoray ashiraasi min aimati shaaficiya uu ka mid yahay wuxuu raba marka masaladaas inuu xoojiyo masalada ah gabadha baa-inada oo mutallaqada ah oon uurka lahayn inay leedahay suknaa laakiin aysa yani inaysa lahayn inay suknaa leedahay laakiin nafaqa aysa lahayn wuxuu yihi marka ilahi wuxuu yidhi askinuhunna min xaytu sakantum min wujdikum dumarkii mutalaqaadkii oo guuda laga hadla kadib baa-inaadkii si gaara wax kamid a baa-inaadkii xawaashoodii wax kamid ahaa laga hadlay yuu yihi shardi lagu xidhay markaasaa waxaa la yidhi wain kunna ulaati xamlin fa anfiquu calayhinna gabdhaha baa-inaadka hadday yihiin ulaati xamlin kuwa uur u saaxiiba fa anfiquu calayhinna laba walxaatoo gabdhuhu ay lahaayeen mid ka mid ah laga warramay soo maa midkaas laga warramay waa maxay midkaas laga warramay waxa waaye waa nafaqada markay uurka leedahay waxaa la yidhi nafaqeeya markay uurka leedahay waxaa la yidhi nafaqeeya waayahay middii aan uurka lahayn inaysan nafaqa lahayn aayaddan waa laga fahmaa inaysan nafaqa lahayn aayaddan laga fahmay laakiin suknaa ma leedahay iyo deegaameyn iyo in meel la dejiya ma leedahay mase ma laha wuxuu leeya waa leedahay maxaa yeelay askinuhunna min xaysu sakantum yaaba ka saaraba wax shardiya miyaa la gelshay wax shardiya askinuhunna min xaysu sakantum lagama gelin suknada halkaasay ku laheed shardiga marka waxaa loo celiha u leeyaha keliya nafaqadaa loo celinaa bis naagta baa-inada ah xagga nafaqada waxaa laleeyaha ka daayaya haddii aysa uur lahayn haddii laakiin laakiin xagga suknaa iyo deegaanka sidii hore loo yiriy udhahantaha weli wax taabta lama arko intaas waa la fahma soo maha wax taabta lama arko weli marka wuxu uhi faslun fa ama idaa dakala ashardu fi bacdi aljumali almadkuura jumlooyinka lasoo sheegay qaar ka mid a ayaa shardi galay duuna bacdin qaar ka kuwa kale qa sokadeed yani hadalkii hore wixii soo gudagelayay wax ka mid aha shardiga lagu xidhay laakiin wixii kale laguma xidhin lam yarjic shardu shardigu u laaba maayo ilaa ila almadkuurati tii la sheegay in shardigu shardi leedaha maana inta kale u laaba maayo kii shardiga lagu sheega mooye wax kale u laaba maayo wadalika midlu qowlihi tacaala askinuhuna min xaysu sakantum min wujdikum aa la yidhi ilaa qowlihi wain kuna ulaati xamlin aayadda marka qaybta dambe wain kuna ulaati xamlin yay u dhahan tahay baa-inaadkay u dhahan tahay wain kunna hadday ahaadaan baa-inaadku ulaati xamlin faanfiquu calayhina fasharata alxamla xamliga ayaa wuxuu u shardiyey fi linfaaqi ilaahi subxaana wa tacaala wax siinta maxaa loo shardiyey gabdhaha baa-inaadka markii wax la siinaayo infaaqa markii wax la siinaayo maxaa loo shardiyey xamliyaa loo shardiyey soo maha duuna sukna suknaha sokodiisoo looma shardin deegaanka uur loo looma shardin uurka looma shardin deegaanka waxaa la yidhi askiluhunna min xayu sakantum uur miyaa ku jira uur kuma jirin nafaqadii markii laga hadlaayana waxaa loo shardiyey gabdhaha baa-inaadka nafaqadoodiina waxaa loo shardiyey inay uur leeyihiin fa yarjicu shardu shardigu waa u laabana oo ah uurka sheegitaankiisa ila alinfaaqi u laabanaho markaad gabadha baa-inada aad wax sii tagto ayaa waxaa lagu xidhaa inay uur leedahay aad ka fiirine xagga nafaqada walaa yarjicu u laaba u maayo uurku iyo xidhidda shardiga uurkuna ila suknaa u laaba u maayo deegaamaynta u laaba u maayo oo markaad gabadhaas baa-inada ah oo aada furtay waxaa lagu leeyahay guriga degta waa inaad siiso wax shardigana lagu xiri maayo markaas inay uur leedahay iyo inaysa uur lahayn lagu xiri maayo laakiin markii waxsiinteeda ama waxuqabadkeeda gabadha baa-inada ah shardiga ah inay uur leedahay lagu xiraa waa goormay oo hadday uurka yeelo weydo aan waxba loo qabanaynin waa markii nafaqada la siinaya xagga nafaqada waa nafaqada waxay ku xidhan shardiga ah inay uur leedahay wa ilaa deegaanku kuma xiriro yidhi askinuuhuna aa la yidhi laakiin qowlka shiikha waa laga raajixsanya xoogaa maroojisaa ku jira waa laga raajixsanyah o sida raajixa waa xadiiskii faaduma binti qays sida sheegaysay in la yidhaahdo gabadha baa-inada ah oo aan uurka lahayn laa suknaa lahaa walaa nafaqata lahaa qaybta hore oo aayadda askinuhunna min xaysu sakantu min wujdikumna la yidhaha waxa ayba ka hadle huwa baa-inaadku ka mid maahaba aslanbaba baa-inaadka waxaa looga warramay wain kunna ulaati xamlin fa anfiquu calayhinna hadday baa-inaadku aslan waxba leeyihiinba waa markay uurka leeyihiin bas gabar baa-inaduhu waxay yeela taaba wax waa markay uurka leedahay haddaysa uurka lahayn waxba ma lahaa intaas waa la fahma soo maha laakiin hadalka shiikhu sida u raba waa se wuxuu leeyahay gabadha deegaankeeda markii laga hadlayo askinuhunna looga hadlay gabdhoo dhammaa looga hadlay gabadha baa-inadaana waa ku jirta oon uurka lahayn markii la nafaqaynaha waxaa loo shardinaa bes markii la nafaqaynaho nafaqa la siinaa waxaa shardiya inay hee uur leedahay laakiin markii deegaan la dejinaa deegaan dejinteedu wax shardiya mau leeyahay wax shardiya ma laha saas waa warka sheekhu intaas waa la fahma soo maha marka uurka waxaa loo celinaa infaaqa loo celinaa nafaqa siinta laakiin loo celi maayo shardiga uurka loo waxaa loo celinaa infaaqa laakiin loo celi maayu leeyahay suknaada loo celimaa suknaada waa meel dejinta aliskaan waa aliskaan aliskaan lagama wado laakiin kii dhaqaatiirtu hadda isticmaalayeen aliskaan waa maxa macnaheedu askana yuskinu iskaana waa maxa waa dejin waay waa carabi aha kan laakiin wax kale waa waayahay horta iskaanta isaga ma carabiya laga wadaa mase ingiriisa laga wadaa ingiriis miya waa baab kale marka wahaakada low habata ashartu bidaliilin munfasilin fi bacdi aljumal lam yajib ihbaatuhu fima cadaahu ka qowlihi caza wajala wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina ثalaaثaةa quru'in ilى qowlihi tacaala wabucuulatuhuna axaqu biradihina faina daliila qad dala ana اradda fi الrajciyaati fayarjicu dalika إلى إلى الرجعيات ولا يوجب ذلك تخصيص أول الأول الآية وهكذا أساس كالوحي لو ثبت الشرط ضوء سجناد بدليل منفصل كسجناد في بعض الجمل جملوين كقار كم إذا إنه شرط أيه هو كسجنيه دليل منفصلة لم يجب ما واجب أيه إثباته شرط سجديسة فيما عداه بعض جاسوحي كالصهرة كقول كقول الله عز وجل والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وهي هذا meel ku yaalla ayaad waxaad qaar ka mid ah hadalkaas wixii soo gudagelaya qaar ka mid ah ayaa waxaa loo xihay shardi loo xihay shardigaasna naskan kuma jire daliil munfasilow shardigaasu ku jiraa shardigaas maxaan samaynaynaa wax allaal wixii meesha lagu sheegay miyaan shardiga u wada xiraynaa mase shardiga waxaanu xiraynaa wixii shardiga oo u sugnaaday wixii kalena shardiga loo xiri maayo shiikhu sa masalada masale ka agdhon waxaan kusoo marnay istitnahan kusoo marnay soo mahneen shardiga wixii loo xiraa shardiga loo xiraa inta kalena waxba ee shardiga loo xiri maayo tusaale ahaan aayadan qur-aanka walmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quruu almuطallaqaatkan maxaa soo gudagelaya baa'inaadkii iyo raajiciyaadkii walmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quruu saddex kulligood waxaa la yidhi waxay tirsanayaan alaaata quruu waayahay gadaalna waxaa laga yidhi wabucuulatuhuna axaqu biraddihinna nimankooda ayaa waxay mudan yihiin celiskooda iyo cishadk cishadkooda ayagaa u xaqnimo badan ayagaa u xaqnimo badan waayahay mudallaqaadkaas kulligood ma la wada cesho karaa mase qaaraan la cesho karinaa jira qaaraan la cesho karinaa jira kuwo waxaa jira celiskooda iyo soo ceshadkooda amaba ninkan uu mar dambe guursado shardi ku xihan yahay oo ah kuwa baa-inaadka shardiga ku xihan fain dallaqhaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrahu soo shardi maaha ma guursan karo inuu isagu anaa soo ceshada yidhaha iska daaye ma guursan karo oo ankeere ciddiisu ciddeedu gabadha ma sii karaan ilaa gabadha uu ka soo guursado nin kale uu ka soo guursado waaya shardigaas marka waxaa loo xiraah ma waxaa loo xiraha rajciyaadka iyo baa-inaadka miyaa shardigaas loo xiraha mase shardigaas wuxuu u dhahan yahay rajciyaadka baa-inaadka bes shardiga ah inuusan guursan karin gabadhaan ninku ilaa ama uusan cesho karin ilaa ay nin kale kasoo guursato iyo u dhahan yahay baaina wuxuu u dhahan yahay baa-inaadka u dhahan yahay laakiin rajciyaadka uma dhahna marka rajciyaadka a shardigaas loo xiraa laakiin yani shardigaas waxaa loo xiraa dheh baa-inaadka laakiin shardigaas uma dhahna rajciyaadka uma dhahna waxaadna ogaataa shardigaanu shardi khaarijiya waayo daliil munfasilah shardigan lagu ogaaday sheegan markaa walmuطallaqaatu waxaan soo gudagelaya oo gabdhahan muطallaqaadka ah rajciyaadka iyo baa-inaadka wixii shardi munfasila leh aa lagu gaar yeelaa shardigaas mufasilka ah wixii aan shardigaas mufasilka aan lahaynna shardiga mufasilkaa soo guda soo gudageli maayo la dhihi maa wixii meel la iskula sheegay wax ka mid a haddii shardi loo xiro waxa kalena laftirkoodu dariskaa cad dariskaa caddaan iyo madow waxaan ahayn waa ku qabadsiiyaa asna shardigu waa u dhahan yaha la dhihi maayo saas waa hadalka sheekh wuxuu yihi wahaakada saasoo kale low habata ashardu shardigu hadu sugnaado bidaliilin oo ku sugnaado munfasilin oo munfasila fii bacdi ljumalna oo ku sugnaado shardigu bacdu ljumala shardiga loo dhiga lam yajib ma ma waajibayo ihbaatuhu sugidda sugiddiisu waxaa loo su la sugaa la sheega waa maxay shardigii fii maa cadaahu ay fii maa cadaa bacdu lmadkuur ka qowlihi caza wajala walmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quru'in oo kale ilaa qowlihi tacaala wabucuulatuhuna axaqu biraddihinna faina adaliila qad dalla wuxuu ku tusay calaa ana aradda fi rajciyaati inuu yahay gabdhaha la cesho karaa inay rajciyaadka yihiin fayarjicu dalika fayarjicu waa u laabanaa damiirku dalika kaasu u laabanaa rajciyaadka u laabanaa fayarjicu dalika yani damiirku dheh ila rajciyaati u laabanaa damiirkaas waa damiirkee wabucuulatuhunna gabdhaha la sheegaya wabucuulatuhunna laleeyahay damiirkaas iyo u laabanaa rajciyaadka u laabanaa walaa yuujibu shaygaana taasuna waajibi walaa yuujibu dalika kaasuna waajibi u maayo in wabucuulatuhuna aysan u wada laabanaynin muطallaqaadka dhan aysan u wada laabanaynin takhsiisa awali laaya aayadda awalkeeda in la khasisay waajibi ay maydo horaana usoo marna aayadda awalkeeda in takhsiis la takhsiisiyey oo aakhirka lagu takhsiisiyey waajibi ay maydo وهكذا إذا ذكر إذا ذكر جملا هدي غفق وشاقه وعطف بعضها على بعض بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو يقتضي العموم في الجميع ثم دل دليل على أن في بعضها لم يرد الوجوب أو في بعضها ليس على العموم لم يجب حمله في الباقي على غير الواجب على غير الوجوب ولا على غير العموم وذلك مثل قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده فأمر بالأكل وإيتاء الحق والأكل لا يجب والإيتاء واجب والأكل عام في القليل والكثير والإيتاء خاص في خمسة أوسق فما قام الدليل عليه خرج من اللفظ وبقي الباقي على ظاهره وايه ماشان maxaa laga wadaa meeshan waxaa laga wadaa sheekhu wuxuu yidhi haddii jumlooyin la sheego oo la iskuna cadfo jumlooyinkaas na kulligood waxay ku sheegan yihiin lafdi cumuum keensanaya ama lafdi wujuub keensanaya ay iskula cadfan yihiin maalan lafdu lamri soo wujuub keensan maayo ay iskula cadfan yihiin ama lafdi cumuum keensaha ay iskula cadfan yihiin jumlooyinku jumlooyinkii qaar ka mid ahaa waxaa loo helay daliil cumuumka ku jiraahi cumuumka ku jira lagu khasisaayo oon cumuumkan aan mudlaqiisa inuusa ahayn la sheegaaya qaarkii kale oo wujuubka kulligood wada sheegayana qaar jumlooyin ka midan waxaa loo helay amarka ku jira maalan inuusan amru wujuub ahayn u maalan amru ibaaxa yahay loo hela waayahay daliilkaas maxaan sameynaynaa daliilkaas ma waxaan ku gaar yeelaynaa jumladii uu ku gaarka ahaa mase waxaan leenahay haddii jumlooyinkii la isla wada sheegay qaar ka midaba la aarya bixiyey inta kalena wada aarya bixaynaa miyaan leenahay oo qaar ka mid a hadday sugnaatay ina wujuub wujuubkii ay daahirkiisu ou ahaa wujuubkii daahirka ahaa in laga sarfiyey qaar ka mid a hadday sugnaatay inta kalena wujuubka waa laga sarfina miyaa laleeyahay mase waxaa la leeyahay intii daliilku uuna tusay in wujuubka laga sarfiyana wujuubka ka sarfaynaa inta kaleo iyada ku cadfanna maadaama aanaan u helin daliil iyada u khaasa oo ka sarfina wujuubkii ay ku tusaysay wujuubkii ay ku baaqi noqey miyaan leenahay sida dambaan qaadaynaa intaas alfama soo maa tan kale dhinaca kalena waa maxay cumuumka jumlooyin fara badan oo kulligood wada cumuum tusaaya oo isku da isku cadfan haddii mid ka mid a daliil loo helo cumuumkii uu ku tusaayay jumladii jumlooyinkii hal jumlo oo ka mid ah matalan daliil waxaa loo helay cumuumkii ay ku tusaysay inuusa jirine oo la khasisaayo ayada keliya miyaan takhsiiskaas ku khasisaynaa jumladaas keligeed mase waxaan leenahay maadaama jumlooyinka dhan way isku cadfanaayeen mid ka midana takhsiis loo helay wax khasisa loo helay iyo daliil khasisa dhammaan waa la wada khasisaan leenahay maya la dhihi maayo waxaa laleeyahay tii jumladii loo helay wax khasisana waxaa laleeyahay adiga wax ku khasisaa lagu hela waa khasisan tahay jumlooyinka kalena oo ku cadfanna oo aan takhsiiska loo helina waxay baaqi ku noqonayaan sidoodii daahirkay baaqi ku noqonayaan daahirku waa cumuumka iyo wujuubku tusida maalan daahirkaas jumlooyinku ay wada tusaayaan waxa waaye waa cumuumka maalan iyo wujuubku tusida daahirkaas waxaa looga leexan karaa in daliil la helo wixii marka daliil loo helo oo waxaa isku cadfan ka mid a oo daahirkaas looga leexi karo looga leexina daliilka waxa oo daliilka looga leexina wixii laakiin waxaas dariska la ahaa ilaa laga helo ilaa daliil looga helo daahirka looga leexiyo ama cumuumka looga leexiyo ama wujuubka uu kutusay looga leexiyo daahirkiisa iyo wax daahirkiisa lagu wadaa cumuumkiisa iyo wujuubkiisa lagu wadaa haddii aad tiraahdo haddii aad tiraahdo maxaa saas loo yeelay oo aad tiraahdo wixii isku cadfanay wax ka mid ahaaba la takhsiisiyey ama wax ka mid ahaa cumuumkoodii la taabtay haddaad tidhaahdana waxaa lagu leeyahy waxaas ayaga si gaara waxaa loogu helay daliila loogu helay kanna si gaara waxaan usugaynaa daliilaan usugaynaa tusaale ahaan waxuu keenay aayaddii qur-aanka ahayd kuluu min amarihi idaa ahmara wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi aayaddan waxaa iskula jira laba shay la isku cadfa soo maha wax cunidda midhaha wax laga cuno iyo wax bixinta iyo sika bixinta waa isku cadfan yihiin kuluu min amarihi idaa ahmara kuluu waa ficlu amri soo maha wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi labada lafdi oo kuluu iyo waaatu almru cinda aliطlaaq maada yadulu alwujuub oo kutusaa meeshaas marka daahirka labada aayadood waa aayadda daahirkeedu waa maxay labada meeloodba wujuubay kutusee dhanka kale cumuumaa ku jiro kuluu min amarihi amarihi amar waa mufrad la idaafay soo maa muxuu kutusaa cumuumu kutusaa waaatuu xaqahu xaqahu iyaduna maxay kutusee cumuuma iyaduna kutusee waaya kuluu min amari waxaa la ogaaday kuluu amarka ku jira inuu yahay amru e ibaaxa macnaheedu maaha waxa waaye kuluu min amarihi haddii beeru kuu baxdo waajib waxaa kugu ah inaad cunto miya inaad waa ka cuntaa waajib kugu ah marka amarku waa maxay amru e ibaaxaan leena waayahay amarka ku jira waaatuu xaqahu yowma xasaadihi maalinta aad beerta guraysaan xaqa ka dhiiba sekada ka dhiiba amarkaas ma amru ibaaxa mase waa amru wujuub waa amru wujuub waay ma noo banaantaha inaan nidhaahno haddii labadii amar oo isku cadfanaa oo labaduba daahirkoodu oo ah inay wujuubka ku tusaayaan mid ka mid a daliil lagu ogaaday khaarijiya in ow hee oo ibaax ibaaxo ku tusaayo kan kalena ibaaxu kutusaa ma dhehayna maya waxba iskama qusayaan le waa deris bes derisnimada hala ilaalisho keliya waa deriskaas wa wax kaloo ka dhexeeya lama arko waan isku cadfan yihin derisna waa yihin middaan marka waxaa loo helay daliila loo helay tanna maxaa lala sugaa daliila lala sugaa waayahay dhan kale cumuumka ku jiray waaatuu xaqahu yowma xasaadihi cumuumkii waxaa loo helay wax khasisaahoo wax walba malabaxaa haddii ninka uu hal kiish beerto waaatuu xaqahu yowma xasaadihi miyaad inta tiraad kiish la soo ag istaagay adna saad leed noo kala goy kiishka waajib ma loogu leeyahay maya waxaa shardiya khamsati hee awsuqin inay gaaraan waxaa shardiya inuu hee wa-aatuu xaqahu markaad wax bixinaya khamsata awsuq inay gaaraan waayahay cumuumka ku jira kuluu min amarihi malkhasisaho ma waxaa laleeyahay miruhu hadday khamsatu awsuq gaaraanna wax ka cun haddaysa gaarinna wax ka cunin maa laleeyahay maya la dhihi maayo calaa kullin macnuhu waa maxay jumlooyinka la isku cadfay haddii mid ka mid a mid ka mid a maalan lafdulcumuumna iskula cadfan iskula cadfan sidoo kale hee lafdulwujuub iskula cadfan haddii mid ka mida loo helo daahirkaas wax ka leexina jumlooyinkaas kan kale daahirkii laga leeximaa ilaa isagana loo helo daliil daahirka looga leexiyo wuxuu ku yidhi wahaakada saasoo kale idaa dakara haddii uu sheego allah ama qofka wax sheegahay jumalan uu sheego oo wacadafa bacduhaa calaa bacdin bilafdin ou iskula cadfo yaqtadii alwujuuba fi ljamiic lafdi yaqtadii alwujuuba keensana fi ljamiic keensanaya waxa dhan oo laisku cadfo oo kasta laisku cadfo sida kuluu min tamarihi idaa athmara waaatuu xaqahu labada ficil amaro ku jirta ka wadaa aw yaqtadii alcumuuma fi ljamiici ama lafdi keensanaya cumuum fi ljamiici keensanaya waxa laisku cadfo oo kasta dhan uma dalla daliilu haddana daliil ou kutusiya calaa ana fii bacdiha lam yurad alwujuub qaarkeed inaan wujuub loola jeedin aw fii bacdiha laysa cala alcumuumi ama qaarkeed aysa cumuumka aysa ahayn lam yajib ma waajibayo xamluhu ay lam yajib ma waajibayo xamluhu lam yajib ma ku waajibayo ma waajibayo xamluhu ay ay xamli daakiri qofkii wax sheegay xambaarka uu ku xambaaro fi lbaaqi baaqiga uu ku xambaaro calaa gayri lwujuub غyr الوuجوب oo ku xambaaro waxaan wujuubahayn walaa calىa غayr الcumuum iyo cumuum waxaan ahayn oo taksiis ah inuu ku xambaaro baaqigii baaqigii yani taksiiska loo helay iyo kii taksiiska loo helay wixii ka soo haray iyo kii loo helay sidoo kale wujuubka in laga saaro wixii ka soo haray inuu wujuubka ka saaro waajib kuma aha sidoo kale inuu cumuum ka saarana waajib kuma aha wadalika miثlu qowlihi tacaalى kuluu min hamarihi ida ahmara waatuu xaqahu yowma xasaadi faamara biاlأkli ayuu amray ilaahay waitaai alxaqi walaklu laa yajibu ma waajibaayo waliitaau waajibun intaas waa kama sooma walaklu caamun fi lqaliili walkaiiri waliitaau khaasun fi khamsati awsuqin famaa qaama daliilu calayhi shaygii daliil uu isaga ku dulqumo kharaja min lafdi min allafdi lafdiga waa uu ka baxaa lafdiga waa uu ka baxaa maalan lafdiga waxa waaye lafdiga caamka ama lafdiga wujuubka ah waa uu ka baxaa wixii daliil loo helo wabaqiya albaaqi baaqiguna waa uu baaqi noqonaa fi daahi calaa daahirihi lafdiga daahirkiisau baaqi ku noqonaa oo ah wujuubka iyo iyo cumuumka faslun wahaakada kulu shay-ayni qurina baynahuma fi lafdi uma habata liaxadihima xukmu bilijmaaci lam yajib an yahbuta dalika alxukmu lilaaakhari min gayri lafdin yuujibu ataswiyata baynahuma aw min gayri lafdin yuujibu ataswiyata baynahuma aw cilatin tuujibu aljamca baynahuma ومن أصحاaبنا من قال إdا ثبت لأحadهma حكم ثبت لqرينه مثله وhذا غyر صحيح لأن الحكم الذي ثبت لأحadهma ثبت بدليل يخصه من لفظ أو إجماع وذلكa غyر موجود في الآخر فلا تجب التسوية بينهma إلا بعلة تجمع بينهma baabka waa gbagbeeshiyo wuxuu ku gbagbeeyey wax wixii hore calaa aqalo leh oo ah laba lafdiyaa la ysku xihay laba shay aa la isku xidhay oo laisla xariiriyey labadii shay oo laisla xariiriyey oo maalan ama wax laiskula wada ogolaaday ama wax laiskula diiday oo lafdiga dariska ku ahaa asxaabta lafdiga ku ahaa lafdigaa la iskula sheegay laba shay labadii shay mid ka mid ah aa daliilkan daliilaan ahayna waxyaaba khaasa loo sheegay midkii ma waxaan leenahay kii meesha kula sheegnaa isna waxaan waa la leeyahay mase waxaa la leeyahay lama lehee asagaa waxaan sida gaarkaa loo sheego asaga sida gaarkaa loogu sheegay asagay khaas ku yihiin kii meesha lagula sheegana haddii waxaanoo kale maalan loo sugayo waa in daliil loo helo miyaan leenahay mase waxaan leenahay marba haddii laba shay oo darisa mid ka mid a wixii ay dariska ku ahayeen waxaan ahayn laiskula mid ka mida loo sheegay oo mid ka mida loo sugay kan kalena waa loo sugaan leenahay tusaale ahaan waxaa la diiday biyaha daa'imka ah in lagu dhex kaadiyo iyo in lagu qubaysto oo janaabada looga qubaysto labada waa la diiday soo maa biyaha daa'imka hoo fadhiya labada waa la diiday laba shay oo xukun laisla xiriiriyo oo xukun laiskula xiriiriyo waayo biyaha daa'imka waxaa la yidhi ku kaadinina sidoo kale janaabana ha uga qubaysanina biyihii yacni kaadidii si gaara waxaan ugu helnay ina iyadu nijaasta kaadidu waa nijaas oo biyahaas ayagoo qullatayn ka yar haddii kaadidaasu ay ku dhibicdo ama kaadidu ay gaarto biyihii maxaan ku xakumaynaa nijaas ama he iyagoo badan ay isbedelaan yani qullataynka yar yihiin qullataynka biyihii ka yar kaadiyaa ku dhacday sida madaahibta qaar qabaan waa maxay waa in ay biyuhu ay noqonayaan ay nijaas noqonayaan waayahay kaadidii hadday saas u sugnaato shaygii kaadida meesha kula xusnaa oo biyaha fadhiya lagula sheegay meel lagula sheegay oo ahaa qofka junubka qabaa janaabada qabaa inuusa uusa biyaha fadhiya ku qubaysan intaan ayada isagana junubkii ma u raacinaynaa intaan kaadidu ay leedahay oo ah hadduu biyahaas taabto midka junubkaa biyaha taabto biyu inay nijaasoobayaan masu raaci mayno warkaas ma la fahmi sida loo badan yahay oo saxiixa waa maxay inaan loo raacinaynin waa ragga qaarna waxay leeyihin labadii meel iskula sheegan mid ka mida wixii saayidhoo meel kale lagu sheega asna waa u dhahanyaa shirka waay leeyihin labadood shirka waaye wixii xukun hoo kan kale loo helo shirkay ku wada yihiin mid gaaraba ha loo sheego xukunkeeda waa shirko dad niman shirkooboo kale oo ku shirkoobay wax allaale waxay soo helaan in shirka ku yihiin gurigaana waa isla leeyihiin waa isla hoydaan waa isla shaqo tegayaan nin gaara nin walba oo kamida ayaga si gaara wuxuu usoo helo kan kale ma laleeyahay mase lama lah waa la leeyahay labadan shartina labadan lafdina saas oo kale waa yidhi waxaan la iskula sheegay oo shirkada ku yihiin oo caamka ah oo hadda laisku waafaqsan yahay waa kuwaas wixii mid gaara si gaara loogu sheegana kan kalena waa la leeyahay laakiin sida saxiixa saas maaha sida saxiixa saas maaha waa in mid wal midkaan sida gaarka wixii loogu sheegay isaga loo sugaayo kan kalena lala sugaayo daliil si gaara wax uu sheegay haddayse dhicin cillo maalan jaamicaho labadooda jamcinays haddayse lahelin cilladuna daliilay noqday markaas fasl whakada kulu shay-aynina waa la mid oo qurina baynahumaa fi lafdi lagu xariiriyey lafdiga uma habata liaxadihimaa kadibna axadkooda u sugnaaday xukmun oo u sugnaaday bilijmaaci uu sugnaaday lam yajib uwaajibi maayo lam yajib ma waajibaayo an yahbuta dalika alxukmu xukunkaas inuu usugnaado lilaakhari u sugnaado min gayri lafdin lafdi la-aan lafdigaasoo yuujibu waajibinaya ataswiyata baynahumaa waxaa suurtagala in wa kadalika aljunubu la yidhahdo markii laga hadlayay nijaasta kaadida aw cilatin tuujibu aljamca baynahumaa ama cillo la-aan ma ma lagu wada qaadayo xukunka cillo la-aan cilladaasoo tajmacu aw cilatun aw cilatin tuujibu aljamca baynahumaa labadooda in xukunka lagu jamciyo cillo waajiba in la helo mooye haddii cillo la helo ama lafdiga lagu caddeeyo ama cillo la helana dee lafdiga haddii lagu caddeeyana lafdiga u wada dhahan haddii cillo la helana oo cillo ka wada dhexayda labadooda ay jirtana cilladaasaa loo dhahaa wamin asxaabina waxaa ka mid uu yihi man qaala idaa habata liaxadihimaa xukmun labada lafdiyo lafdiga labada shay oo lafdiga laiskula xiriiriyey habata liqariinihi kaas qariinkiisa waxaa usugnaanaya miluhu isagoo kale habata liqariinihi miluhu mila dalika lxukm wahada kayru saxiix waaye laakiin uu yihi liana alxukma aladii habata liaxadihimaa usugnaaday habata bidaliilin yahusuhu daliil isaga khaas yeelaya oo min lafdin ka ahaaday oo ijmaacin ka ahaaday wadalika daliilkaasuna hayru mawjuudin fi laakhari kan kale dhexdiisa maxaa idin qoraa aw he aw cilatin mid qoraa liana alxukma aladi habata liaxadihima habata bidaliilin yakusuhu min lafdin aw ijmaacin aw cilatin aw ijmaacin muu lehay waa isla meeshi wadalika shaygaas cilada iyo lafdiga iyo ijmaaca ah oo daliilka ah hayru mawjuudin fi laakhari kan kale dhexdiisa ma joogo falaa tajibu altaswiyatu baynahumaa ma waajibayso labadooda in la sino ilaa bicilatin tajmacu baynahumaa in la helo cillo labadooda jamcinaysa mooye wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclamu billahi atowfiiq